deeq kala duwan oo dhanka dhismaha ah ayaa la gaarsiiyey xarunta hooyada iyo dhallaanka degmada gumburaha ee somalilan dhaqaalaha agabkan lagu iibiye ayaa waxaa iska soo ururiyey dhallinyaro isxilqaamay qaar ka mid ah dhallinyaradii iska soo ururisay agabkan ayaa ka waramaya waxyaabaha uu ka kooban yahay maanta waxaanu halkan ku nahay ururka bile waxaan wareejinaynaa jaashuur shan boqol oo xaba ah oo tahay barbilowgii m c h-ka dayrka m c h-ka oon ugu talagalnay un isagoon wax badan ahayn dhiirigelin in ay u noqoto jiilasha iyo dadka deegaanadan kasoo jeeda tiba qaadan doonaan oo ay dhisi doonaan oo deyrkaa dhammaystiri doonaan annaguna insha allah annagoo ka tegi doona ducada iyo khayrka waxaan rajaynaya annaguna inaad nagu soo ducaysan inaan ku guulaysano insha allah solar systemka insha allahu tacaala qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay madasha wareejinta agabkan dhismaha ah ayaa bogaadiyey dhallinyarada doorkooda waxaad muujiseen idinka oo wix yara dhaqaalahaas ka ururisay iyo tabarucaad kalmeed aan igiimin ahayn ma dhaqaal kalmeed aan igiimin ahayn idinku aad ku tashatay inaad maanta soo gaarsiisan mchka shantaa boqol jaajuura runtii mchka siduu ii sheegay team leaderka mchku marka dhaawac yimaado dhibta ugu badan timaado waxaa dadka ay ku soo xoomaanoo meel alla meel laga istaagin la waayo waxaan jeclay runtii inaan aad iyo aad ugu mahadnaqo isagana xogeeyaha degmada belegwelle oday saalex maxamed idriis aad iyo aad baan isaga ugu mahadnaqayaa waxaan kuna aad ugu mahadnaqaya soona dhaweynaya isuduwaha caafimaadka gobolka hawd xuseen
halkan waxay yidhaahdeen ururkii bile inay bilaabaan asaaskii jaajuur maanta halkan wasayinanka caafimaadka bacrin inuu dhiban yahay halkan fariuhan rudiauta qolada intifaaci la oran jiray ee ballan qaaday inay solarka keenaan halkaa maalintan wada joognay ee aanu mcskaa wada joognay annagu ee aanu ballan qaadna waanu keenay mishiinkii qoladii bilgooda way keentay annagu degmada bilgoodana qalabkii aanu ku ballan qaadna waanu keenay intifaaci alaabteeda waa laga siiyay ay halkaa ka ballan qaadeen hal solarka waa laydinka siiyey horta intifaaca solarkii waa sida mchka deerkiisa oo balo ka socow maanta wan cabdiramaan waa la dhamaystiraya waa la dhamaystiraya beligooda ahaan waanu ballan qaadnayna loo dhamaystiro
runtii waxa aan halkan uga mahadnaqayaa ururka bile organisation voluntary oo runtii maanta keenay deeqdii u horreysay ee laga qayb qaadan lahaa deyrka m c h-ka gumburaha axmed maxamuud awaale warbaahinta qaranka si kastaba xarunta hooyadii dhallaanka ee degmada gumburaha ee somalilan ayaa ah mid ay si isku tashi ah ku bilaabeen bulshada waxaana weli jira baahiyo dhanka qalabka dhismaha ah